بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد سيدي ولا لي العادة إنه أهيد waxaynu insha allahu tacaalaa sheekha ku dul akhriyi doonaa su-aalihii dadweynaha ka yimid saa'ilkani sheekh waxa uu leeyahay waa gabadh waxay tidhi waxaan ahay qof ka shaqeeya waddannada yurubta qaar ka mid ah shaqada aan qabtaana waa dadka waaweyne gebgaboobay ee gaalada ayaan caawiyaa markaa sheekh wax dembi ma igu jiraa dadka markii cuntooyin laygu diro mararka qaarkood bay cuntooyinkaa ku jiraan doofaar iyo khamri iyo wax la mid ah lacagta aan ka shaqaysto xukunkeedu muxuu noqonayaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala alih wasaxbih waslama tasliima kaiira sideedaba ma fiicno qofka muslimka ahi inuu u shaqeeyo uu hoos tago gaalo noocay doonayaanba ha noqdaane ilaahay baa subxaana wa tacaala ka sarraysiiyey kaga sarraysiiyey iimaanki iyo islaamnimada afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun islaamkuna waa mid sarreeya oo aan laga sarrayn sida saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen alislaamu yacluu walaa yuclaa calayh islaamku isaga ayaa sarreeya lagamana sareeyo xadiid nebiga loo tiiriyey hadalkaasoo ahayna waa soo arooray laakiin ma ansixin oo ma sugnaan haddii markaa qofka ay dani u geyso inuu gaalo u shaqeeyo waa waxa uga shaqeynaya waa inuu noqdo waxaan shareecada islaamkaa ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu ku addoonsaday khilaafsan haddii markaa dadka ay u shaqeynayso rag ay ku jiraan oo raggaasi ay u maydhayso cawradooda ay taabanayso amaba si ay arkayso ama nin uu u shaqaynayo oo dumar ay ku jiraan oo u maydhayo cawradoodii uu arkayo u istinjaynayo u taataabanayo taasi mid bannaan maaha sidaasoo kale waxyaabaha xaaraanta ah sida khamriga oo kale iyo doofaarka iyo qofka muslimka ahi gaalada inuu ku caawiyo maaha cunitaankooda qofka khamriga qaada xaamilu lkhamr ama suuqa ka soo qaado ama dhulkaba ha ka qaado qof ha u dhiibaye waa nacdalaya siduu sheegay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam oo khamri sababtii toban qof baa la nacdalay tobanka waxaa ka mid a xaamiluha ka qaada gaari ha ku qaado diyaarad ha ku qaado gacmihiisa ha ku qaado ama ha xambaara hadduu doonayo qofka muslimka ahina marka horeba waa inuu aamino ana alumuura biyadi illaah arrimuhu inay ilaahay gacanta ugu jiraan adduunyadana ilaahay inuu maamulo arsaaqda arrinkeeduna inuu yahay mid hore looga faaruqay oo la qoray oo qofna risqigiisu aanu seegahayn ama ha u yaraado ama ha u badnaado intii cilmiga ilaah iyo xikmaddiisa ku sugnaatay inay qofkaa risqi u noqoto cid kalena inaanay cunahayn markaa qofku waa inuu ilaahay ka baqdo oo risqiga si fiican u raadiyo waddo saxa u maro suu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam ina nafsan lan tamuuta xataa tastakmila risqaha wa ajalaha fattaquu llaha waajmiluu fi alab nafna dhiman mayso ilaa arsaaqdeeda iyo ajasheeda ay dhammaysanayso ilaahay ka baqda markaa oo raadi si fiican u raadiya risqiga alaba alxalaal wa tarka alxaraam taasoo macnaheedu uu yahay inaad si xalaala u raadisaan xaaraantana aad ka tagtaan wallahu aclam
baaraka allahu fiik wa axsan allahu ilayk sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay gabadhii nuujinaysay ilmuhu haddii ay doonto inay bixiso waxa weeyaan qof ay afuriso maalin kasta ma maalin ahaanteeday u bixinaysaa mise dhinac bay isu raacinaysaa oo xagga dambe ayay ka wada bixinaysaa isla markaa su-aal kale ayaa daba socoto waxay tidhi afurinta aan afurinayo qofka qof dayf iyo martiyii ah ma siin karaa oo waxa weeyaan ma afurin karaa oo halkii ma gelin karaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
gabadha xaamilka ee uurla ama ilma nuujinaysa hadday soomi karayso oo soomka nafteeda iyo ilmaheeda midnaba aanay dhibaata ka soo gaadhahayn oo sidaa tusaale ahaan ay u sheegeen dadka khibrada u leh sida dhakhaatiirta lagu kalsoonaan kara lagu kalsoonaan kara oo kale waa inay soomto waayo soomkii way awoodeysaa haddiise soomkii ay awoodi weydo oo dhibaato uga baqato nafteeda ama ilmaheeda haddii ay soonto markaasay afuri kartaa oo ruqso loo siiyey inay afurto hadday afurtana fidya bixinaysa fidyada qofka la siinayana waa inuu noqdo qof faqiira ama miskiina faqiir waxaa la dhaha kaan waxba hayn ama waxa uu hayaa baahidiisa aanu meel kaga dhacahayn miskiinna waxaa la dhaha kawaxaya waxa uu hayaana iyo wax baahidiisii wax ka daboolaya laakiin aan wada daboolahayn baahida loo jeedana waa baahida asaasiga ah bani aadam baahidiisu ma dhammaatee shardina maaha qofka ay fidyada siinaysaa inuu noqdo qof sooman ama sooma qof waalan bay siin kartaa oo soomba aanu ku waajibin qof yar oo faqiira oo aan mukalaf ba ahayn oo sooma aanu ku waajibin xaalad aan laba soom ahayn bay bixin kartaa fidyadii sida rabadaan markay dhammaatee shawaal la galo marka dadka qaarkood baa halkaa khalad fahmay oo u fahmay fidyadu haddaanay ahayn afurin qof la afurinayo inaanay fidyo noqon ahayn afur bay noqon kartaa cashay noqon kartaa suxuur bay noqon kartaa qaday noqon kartaa qof aan soomin oo waalan ama musaafira ama xanuunsanaya ama yarba la siiyey ama wakti aan soomba ahayn la siiyey fidyadu waa cibaado cibaadana sababteeda lagama hormariyo marka maalinbaa maalinteedaa laga bixinaya ama dib baa loo dhigayaa inta laysku ururiya xagga dambe laga wada bixinaya laakiin la qadimi maayo waayo cibaadada sababteeda in laga hormariyaa ma bannaana sababta fidyadanina waa afuritaanka qofku maalintaa rabadaan uu afuray arrinta ku saabsan qof martiya ah ma siin karaa oo halkii sooriyadii martidu xaq ay u lahayd ma u gelin karaa waxaan leenahay arrintaasi waa la kala qaadaya xukunkeedu xaalad qura yeelan maayo qofka ku soo martiyey habeen iyo maalin inaad marti gelisaa oo aada soorta waa waajib ku saaran habeen iyo maalin wixii dheeraad ka ahi waajib maaha inaad saddex u gaadhsiisa ayaana afdala oo fiican laakiin waajib kuguma ah markaa qofkaa martida kuwa habeenka iyo maalinta martigelintiisu ay kugu waajibtay fidyadaadii ma siin kartid waayo waxay noqonaysaa inaad fidyadii waajib kaloo ku saara aad iskaga riday taasina ma bannaana laakiin muddadaa wixii ka dambeeya oo martigelintiisu aanay kugu waajibin fidyadaadii waad siin kartaa wallahu aclam
baaraka allahu fiik wa axsan allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay sheekh haddii aan shay iibsanayo dukaanka yaalla shaygaa dukaanka yaallana haddii hafta laygu siinaayo qiimo go-an laygaga iibinayo markaan markaa lacagta dhiibaye aan sidaa ku qaadanayana lacag intii ka yar laygaga iibinayo dheeraadkaa la socda hag marka laygaga qaadayo hagba qaabka waxa weeyaan haftada ah ribo ma noqonaysaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
su-aasha waxaa macnaheedu yahay sidaan u fahmay qofkii shayga iibinayey wuxuu odhanayaa haddaad lacagta dhiibaysana waa intaa haddii aad amaahanaysana waa intaa markuu amaahanaya inay lacagtu badantay haddii qofku shaygu u idhaahdo waan iibsaday labadiina mid aan lagu heshiin lacagtii yarayd ee naqdiga ahayd lacagtii yarayd ee naqdiga ahayd iyo tii badneed amaahda ahayd taasi ma bannaana waxay noqonaysaa inuu maqayo shardi ka mida shuruudii iibka oo ah macrifatu thaman waxaa la kala iibsanayo in la garanayo wixii la kala siistay waxaana ka dhalanaysa in hadhow la isqabsado laakiin labada qof intay wada joogaan hadday labada mid ku heshiiyaan ay naqdi ku heshiiyaan inay naqdi ku kala iibsanayaan ama ay amaah ku heshiiyaan walow lacagtu ha kala badnaatee wax dhibaatii taa kuma jirta wallahu aclam markaa shaygii lagu yidhi haddaad lacagta hadda bixinaysa waa conton haddii kalena ood amahanaysa waa boqol ribo noqon maysa taasi wallahu aclam baaraka allaahu fiik wa axsana allaahu ilayk sheekh saahilkani waxa uu leeyahy waxaan guursaday gabadh waxaanan gabadhaa qabay muddo siddeed bilood ah kadib gabadhaasi way dhimatay iyadoo aan ii lahayn wax carruura markaa ay dhimatay meherkeedii ma aan siinin meherkii markaa sheekh yaan siinayaa se meher ma igu leedahay afiiduuna baaraka allaahu fiikum
meherku waa xaq ay leedahay gabadhu weliba waa xaq aada iyo aada u weyn oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina xaqa shuruud an tuufuu bihi ma staxlaltum bihi lfuruuj shuruud waxaa u mudan inaad oofisaan waxaad dumarka ku xalaashateen meherka ayaana ka mid ah ilaahayna subxaana wa tacala wuxu uhi waaatu nisaa saduqaatihina dumarka waxaad siisaan meherkooda marka haddii ay dhimatay iyo haddii ay nooshahayba intay nooleed haddaanay saamixin waa xaq ay leedahay marka haddii ay dhimatayna meherkiina daynu kugu ahaa meherkaasi inaad bixisaa waajib bay noqonaysaa cidda la siinayaana waxa weeye waa cidda dhaxalkeeda leh oo dee isaguna uu ka mid yahay marka maal laga dhaxlay gabadhii ayaa meherkaa daynta lagugu leeyahay uu noqonaya cidda dhaxalkeeda leh oo dee ninka laftiisuna uu ka mid yahay ayaana qaybsanaysa oo xoolihii ay ka dhimatay ayaa lagu daraya haddaanay xoolo ka dhimanna meherka adiga lagugu leeyahy laftiisa ayaa noqonaya xoolo dhaxala oo gabadhaa laga dhaxlay wallahu aclam
baaraka allaahu fiik wa jazaaka allaahu khayr sheekh saahilkani waxa uu leeyahay gabadhu ninka ma ku odhan kartaa uxibuka fillaah ama ilaahay dartii baan kuu jecelahay afiiduuna baaraka allaahu fiikum
gabadhu haddii ay tahay xaaskiisii ha ilaahay daraaddii aan kuu jecelay wax kalaan kuu jecelay baa odhan karta haddii ay maxaarimtiisii tahayna maxramkiisii ilaahay daraaddii baan kuu jeclay baa odhan kartaa hadduu yahay qof mudan ilaahay daraaddii loo jeclaado in ilaahay daraaddii laysu jeclaadana wax ciyaara maaha oo mid iimaanka ka mid a awthaquu cura aliimaan alxubu fi اllaah waalbuqdu fi اllaah laakiin gabadhu hadday tahay gabadh ajanabi ninka ka ah sidiis axkaamtii salaamtii aynu ka hadlaynay darsiga aynu kaga hadalay ayuunbaa hadalkaasina uu yeelanaya oo hadday tahay islaam weyn oo hadalka noocaasa ninka markay ku tidhaahdo wax fitna aan looga baqahayn dee waa ku odhan karta laakiin hadday tahay gabadh ajanabi ka ah isla markaana gabadh shabada oo fitna hadalka noocaasi uu sababi karo wartalow malaa wax kale uga jeedaa intuu idhahdo dabeetana halkaa wax ka soo bixi karaan maya inay ku tidhaahda maaha wallahu aclam albaabka fitnada in la awdo wadooyinkeedana la yska xidho ayaa waajiba rag iyo dumarka ajanabiga kala ahna sidan inagu aynu isugu qasannahay ma aha sida aadaabta iyo sharaa'icda iyo axkaamta islaamka waafaqsan shareecado aad bay u kala fogeysa xataa masaajidka oo ah goob cibaado hadalkii iyo dhawaaqii dumarka raggu inay maqlaan haddaanay xaaja iyo baahi keenin shareecada islaamku aad bay u hor istaagtay intaana waxaa loo sameynaya waa saddan lidariicati ashari walfitna waxaa la xidhayaa wax kastoo sabab u noqon kara walow shaygaasi iskiba yaanu xaaraan u noqonin laakiin hadduu dadka gaadhsiin karo arrin karoo xaaraana iyo shar iyo fitno waxaa shareecada lagu yaqaanaa shayga albaabadiisa inay xidho wadooyinkiisana inay awdo wallahu aclam baaraka allaahu fiik wa axsana allaahu ilayk sheekh saahilkan waxa uu leeyahay dadka mu-aadiniinta ah had iyo jeer waqtiyada rabadaanta waxa ay ku daraan eedaanka hore dabadii waxay akhriyaan suxuur iyo suxuurtiiyo wax la mid ah arrinta noocaasiya shareecadu maxay ka qabtaa afiiduuna baaraka allaahu fiikum
aadaanku waa cibaado waana cibaado si go-an uga soo aroortay rasuulka calayhi salaatu wasalaam cibaadadana waxbana laguma daro waxna lagama reebo sideeda ayaa loo gutaa haddii cibaadadii dheeraad lagu darana oo lagu soo dariyana dheeraadkaasi wuxuu noqonayaa bidcadu rasuulku sheegay ee uu tilmaamay inay ta lumitaan laga lumay waddadii saxda ahayd wa iyaakum muxdathaati alumuur faina kula muxdaatin bidca kula bidcatin dalaala arrimaha lagu soo daray diinta lagu soo kordhiyey ayaan idinka digaya iska ilaaliya buuhi nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam shay kastoo diinta lagu soo kordhiyo lagu soo daray waa bidca wey bidcana waa lumitaan waddadii saxdade jannada loo marayay laga lumay aadaanku waktigii nabiga calayh isalaatu wasalaam waa jiray rabadaanna intaa waa soo maraysa wuxuu rasuulku yihi ku dar muadinkiisii ma jirin wuxuu muadinkiisii ku daray oo rasuulku uu ka ogolaadayna ma jirin waxaa la yidhaahda daakiraadda oo xataa waqtiyada aan rabadaan tahay dadka qaarkood ay sameeyaan ahlulcilmigu culimadu waxay si cad u sheegeen inay tahay bidco aan banaanayn sida alxaafid ibnu xajar oo kale raximah llah culimada shaaficiyada ee xadiidka iyo fiqiga ku horeysa ka mid a marka taas tanna waa la mid dadku iyagay u taallaa inay suxuurtaan iyo inaanay suxuuran adigu wa eedaanun aadaanka hore iyo aadaanka dambe labadaba ka dambaana la raacinayaa asalaatu khayru min annoom taasaa lagu kala garanaya inuu adaanku kii hore yahay inuu kii dambe yahay xagga waktigana waa lagu kala garanaya laakiin suxuur suxuur yaa cibaad allah maanta o dhan inuu ku celceliyo muadinku isagoo arrintaa cibaado u niyeysan ilaahay u dhaweynayso oo isleeya khayr baad shaqaysanaysaa ma aha arrin saxa sunnihii nebigana kuma jirto hadalkana wanaaggiisa un la eegi maayo hadal qurux badanoo fiican mayi ficilka saas oo kale muuqaalkiisa un la eegi maayo ee waxaa la eegayaa hal warada am laa ma soo aroorayo cibaadaadka laynoo jideeyey iyo axkaamta laynoo sharciyey ma laynoogu daray mise laynooguma darin hadduu soo arooray waa samaynayna haddaanu soo aroorin si kasta haynoola qurux badnaado oo haynoola macaanaado samayn mayno waayo inaguma nihin sharci dejiyayaal waxaynu nahay sharci raacayaal ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum wallahu aclam baaraka allaahu fiik wa axsana allaahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay game ayaan leeyahay oo meelaha lagu ciyaaro ciyaaraha elektroniga dhalinyartu ay ku ciyaaraan sheekh lacagta ka soo baxda xukunkeedu muxuu yahay ma bannaan tahay afiiduna baaraka allaahu fiikum
geemku waa lahwi waa maararow manfaco adduunyana ma leh oo dadka galaa cilmina ka baran maayaan tababar iyo xoog jidheedna uga siyaadma uga kordhi maayo waana shay qofka waktigiisii qaaliga ahaa ka dayacaya qof walbana waktigiisa waa la weydiin doonaa cumrigiisa qof kastoo dhalinyaraana dhalinyaronimadiisii waa la weydiin doonaa laa tazuulu qadama cabdi yowma alqiyaamati xataa yus'ala can arbac can cumrihi fima afnaah wa can shabaabihi fima ablaah qof waliba maalinta qiyaamo wuu taagnaan doonaa oo ka dhaqaaqi maayo halkaa la isku xisaabinayo ilaa la weydiiyo afar arrimood waxaa ka mid a cumrigiisii muxuu ku dhameeyey cumrigan wuu dhammaanaya wuu socdaa iyo dhalinyaronimadiisii muxuu ku baaliyey oo hadday geeri kudayso gabow kudayn maayo dhalinyaronimadu waa ay baaliyoobaysa haddii taa ay raacdo qofku inuu maal ku bixiyana maalkaa laftiisa waa la weydiinaya can maalihi min ayna iktasabahu fima anfaqahu maalkiisii xagguu ka shaqaystay muxuuse ku bixiyana waa la weydiinaya ilaahay ma waxaad ku odhan doontaa geen baan ku bixiyey maalkaagi waa israaf wax allaalo wuxuu kuu tarayaaba yaraatee aanay jirin weeye maalkana wax manfaco adduunye kuu leh ama maslaxo aakhira ay kugu jirta ayuunbaad ku bixinaysaa wixii kasoo hadha waa israaf ilaahayna israafka waa diiday dhalinyartii cibaadadii bay kaga mashquulayaan iyadoo salaaddii lagu jiraa laga yaaba geemkaa inay ku jiraan akhlaaq xuma isula imanayaan oo qaaran dhaqankoodu wanaagsanayn baa halkaa ugu imanaya markaasaa cay iyo aflagaado iyo dhaqamo aan fiicnayn kuwii kale ay ku talaalayaan qofka muslimkana waxaa waajib ku ah inuu noqdo qof danta guuda ummadda ilaalinaya wax allaale iyo wixii dhib ku ah ee dadka caqiidadooda cibaadadooda akhlaaqdooda iyo dhaqankooda waktigooda xoolahooda wixii dhibaya qofka muslimka ah inuu iska ilaaliyo weeye manaha qofku inuu eegto dantiisa yaro gaarka ah halkaa xoolaha aniga iga soo gelaye dadka maxaa iga gala qofka muslimka inuu yidhaha maaha muslimiintu waa walaalo nafqaybsi bay leeyihin waana isku jidh qof quroo kaley ka dhigan yihin naf quroo kaley ka dhigan yihin ilaahay baa yihi subxaana wa tacaala walaa taqtuluu anfusakum yacnaa qofkii muslimka ahaa naftiisa taadii baa laga dhigay isku naf baa tihin waa walaalo inama almuminuuna ikhwa almuslimu akhu lmuslim marka walaalihiisa kale waa inuu u tudho waa inuu wanaagga la jeclaado xumaanta iyo dhibkana waa inuu uga bao isla markaana uu ka ilaaliyo oo uu ka fogeeyo marka taladaydu waxay tahay qofkii geem le geem waynu ognay inaanu khayr lahayn waxa ugu yaro ku jira waa in dhalinyarta waktigu kaga dayacmo ay ku cibaado seegaan oo ay ku waxbarasho seegaan qofkii lihi ilaahay daraaddii ha uga tago oo ha ka xidho dadka muslimiinta ah ilaahay baana ugu bedeli doona wax ka wanaagsan hadduu ilaahay daraaddii uga tago niyadaasaa loo baahan yahi man taraka shay-an lilah cawadahu llahu khayran minhu rasuulku qofka shay ilaahay daraaddii uga tagaa ilahay wuxuu ugu bedelaa mid ka khayr badan wallahu aclam baarak allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay farmasi baan haystaa marka waxa ay soo mara rag iyo dumarba oo aan irbadda aan ku mudaa markaa dumarka mudista aan ku mudaayo waxa weeyaan irbadda waxaa ka dhalanaysa inaan jidhkoodii taabto arrinta noocaasi maxay diintu ka qabtaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
dumarku ninka hadday ajanabi ka yihiin oo xaaskiisi inaanay maxramkiisi inaanay ahayn asalku waxa weeye inuu taabtaa inaanay bannaanayn oo cawrada in la eego iyo in la taabtaa waa isku mid midna ma bannaana rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay ninka in madaxa mudac lagaga mudo inay u dhaanto in gacantiisu ay taabato gabadhaan xalaal u ahayn marka haddii la helayo dumar muda inaad adigu muddo aad taataabataa kuma bannaana haddii la waayo dumar muda gabadhiina marka ay u baahan tahay cilaaj iyo daaweyn markaa waad mudi kartaa laakiin maaha macnaheedu inay kuu bannaanaatay cawradeeda meel kastoo ka mida inaad eegto meeshaad doontan inaad ka taaban karto sida dhakhaatiirta qaarkood ay sameeyaan waxaa arrintaasi lagu xadaynayaa inta xaajadu ay keensanayso waxaa laga gabadhu jidhkeeda ay ka bannayn kartaa uun inta irbadda mudisteeda looga baahan yahay waxaanu ka eegi karaa qofka dhakhtarkee mudaya ee ninka ah ee gabadh ay kaga maaranta ay weyday inta irbadda si uu ugu mudo inuu ka eego uu uga baahan yahay uun waayo asalka shaygu waa xaaraan daruura intaana loo baneeyey wadaruura tuqadaru biqadariha shayga xaaraanta ah ee daruuro awgeed loo baneeyeyna inta dararka iyo dhibaatadaasi ay ku riixmaysa ee lagaga badbaadayo ayuunbaa xalaal ka noqonaysa inta dheeraadka kee daruura aanay keensanin asalkii xaaraannimadu baaqi ku yahy wallahu aclam baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahy waxa aad wax iiga sheegtaa salaadaha sunnayaasha ah ee salaadaha faralka ah raacsan tiradooda iyo tartiibtoodu siday tahay afiiduuna baaraka allahu fiikum
salaadaha sunnayaasha ah ee salaadaha faralkaa raacsan ee rawaatibta la ydhaah ee farala ka horeeya ama ka dambeeya ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu joogteeyey waa labiyo toban ragcadood labiyo tobankaasi toban waxaa lagu sheegay xadiidka cabdullaahi ibni cumar bukhaari iyo muslimba ay wariyeen labada ka dhimanina waa halka xadiidkaa lagaga sheegay in duhur laba laga horeysiiyo waa in labadaa laba kale lagu daro duhur afar laga horeysiiyo waxaana sheegtay caaisha radia allahu canha rasuulku calayhi salaatu wasalaam afar ragcadood oo duhur ka horeeya inaanu ka tegi jirin marka waxay noqonayaan labiyo tobanku laba salaada subax ka horeeya rawaatibtana iyagaa u fadli badan rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadduu safar yahay iyo socdaal iyo hadduu negi yahay toona kama tegi jirin waxaanu tilmaamay inay ka khayr badan yihiin labadaa ragcadood ee ka horeeya salaada subax adduunyada iyo waxaa dhex yaallaba waxay qorax u soo baxdayba waa afar ka horeeya salaada duhur iyo laba ka dambeeya iyo laba salaada maqrib ka dambeeya iyo laba salaada cishaay ka dambeeya manaha macnaheedu sunayaashu inay intaa ku eeg yihiin sunayaashu intaa waa ka badan yihin oo duhur afar buu qofku ka dambaysiin karaa waxyaabaha jannada lagu galo naarta lagaga badbaadu rasuulku ku daray in afar la tukado duhur ka hor afarna duhur kadib la tukado aadaan iyo iqaamo kaste inta u dhaxaysa qofku waa sunnaysan karaa bayna kulli aadaanayni salaa mar kastoo la adimo intaan la aqiimin qofku waa sunnaysan karaa marka laga reebo salaada jumca salaatu duxaabaa iyaduna taalo salaatu lawaabiina salaada kuwa in badan xagga ilaah usoo noqday toobadkeenka badan markay qoraxdu soo baxdo ee waran qadarkii in leeg dhulka ay ka godo ilaa samada bartankeeda ay gaadhaysaa la tukan karaa laba ragcadood baa u yar afar baad tukan kartaa lix baad tukan kartaa sideed baad tukan kartaa waana salaad qiimo badan oo qofku inuu qalbigiisu ilaahay la xidhiidhsan yahay calaamad u ah waa qof tukade wakti dadku ay mashquulsan yihin oo adduunya ay ku foogan yihiin cibaadada xaaladaa la sameeyaana fadli dheeraada bay leedahay salaaddii habeenkii baa iyaduna jirta oo ragcadee u yar tahay waxaa kaloo jirta salaada casar horteed afar ragcadood baa la tukan karaa raatibo bayaanay noqonay oo rasuulku uu u duceeyey ama raxmadda ilahay inuu helayaabuu sheegay qofka tukada raxima allahu imra'an sallaa qabla alcasri arbaca ilaahay wuu u naxariistay ama ha u naxariisto qof salaada casar horteed afar ragcadood tukaday marka labiyo tobanka aynu sheegnay waa raatiba wey iyaga waa la joogtaynaya oo rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu joogtay joogtayntoodana fadli weyn buu rasuulku u sheegay sida muslim saxiixiisa ku wariyay wuxu uhi rasuulku man sallaa lilaahi fi lyowmi itnatay casharata rakca tatawucan hayra fariida bana allahu lahu beytan fi ljanna qofka maalintii habeenkuna waa raacsan yihi labiyo toban ragcadood ilaahay daraaddii u tukada labiyo tobankaasi oon fara lahayna sunno ah ilaahay subxana wa tacaala guri buu jannada uga dhisa muxabiib oo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam xadiida ka warinaysaa waxay tidhi labiyo tobankaa kama tegin laga bilaabo maalinta rasuulka xadiidkaa ka maqlay ragga ka warinayaana dhammaantoodba sidaasay yidhaahdeen oo xadiidku hadalkaasu musalsal ku noqday mid la yska daba yidhi saxaabiyadii baa tidhi taabicigii ka warnayay baa yidhi wahaakada raawi kastaa sidaasuu yidhi wallahu aclam
baaraka allahu fiik wa axsana allahu ilayk sheekh saahilkani waxa uu leeyahay waxaana ay dadka basaaska ah ee u shaqeeya dowladaha shaqada noocaasiya lacagta iga soo gashaa xukunkeedu muxuu noqonayaa
basaasnimadu waa shaqo liidata wey waa camalun khasiis rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay dadka muslimiinta ahi inaanay isbasaasin walaa tajasasuu buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam tajasuska oo macnihiisu uu yahay qofku in uu qofka ceebihiisa u qarsoon inuu qooraansado ama uu eego ama uu ogaado inuu isku dayo taasi waa tahay qadiyaddase ku saabsan xagga amniga iyo nabadgelyada qofka muslimka ahi wuxuu u arko in dadka muslimiintaa dhib uu ku keenayo caqiidadooda diintooda akhlaaqdooda naftooda iyo maalkooda iyo nabadgelyadooda cidda wax ka qaban karta wuu sheegi karaa taasina ma aha min atajasus almadmuum basaasitaanka la dhaleeceeyey shareecadu ay diiday taasi ma aha oo axaadiis badan bay ka dhex muuqataa saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim waxyaaba aan wanaagsanayn oo dadka qaarkood ay ku hadleen ama se ay sameeyeen in rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo markaa ahaa imaamkii iyo hogaamiyii muslimiinta inay waxa weeyaan ay u sheegeen mararka qaarkoodna waxyigaa ka soo horreyn jiray mararka qaarkoodna warkooda rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ku horreyn jiray haddaad aragta nin miinooyin sita waddada dhinaceeda u qodaya ma waxay odhanaysaa haddaan sheego waa basaasnimo laa abadan waad sheegaysaa waxaad odhanaysaa ninkaasi wax amniga khalkhal gelinaya ayuu wadaa culimmaduna waxay tilmaameen taasi inay tahay waajib in loo sheego dadka nabadgelyada u xil saaran waxaa la mid a haddaad aragto sixiroo leh meel sixir kula dhuumanaya ama faaliya ama islaam faalisa ah kuwaasi dadka diintooda waxyeelayaan kuwa dadka naftooda iyo maalkooda waxyeelaya iyaga ayaa ka daran iyaga ayay tahay in laga dhiidhiyo dadkana maanta diinta iyo adduunyada waxaad moodaa diintu inay la sahlantay oo adduunyadu ay la qiimo badatay oo hadday arkaan qof isle waxbuu qarxin doonaa ama hubbuu urursanayaa ama xooluu dhacaya ama waxbuu xadayaa markiiba booliska ku yaacayaana way soo sheegayaan waa fiican tahay taas laakiin hadday si hadduu sixiroole xaafadda u dhex fadhiyo waxa weeyaan sidaa ugu degdegi maayaan ama faaliya ama faaliso ama mid xidiginaya ama mid bidcoola oo dadka caqiidadooda saxdaa ka luminaya oo bidco diin uga dhigaayo diintii nebi maxamed caleyhi isalaatu wasalaam waxaan jirin ku daraaya ama dadkii fisqiba la dhex jooga inamadii hablihii tusaale ahaan isugu keenaya guri odhaya ciyaara oo heesa oo jaasa oo doono lacag kaga soo qaatay gaalada dadka diintooda waxa waxyeelaya ayay tahay in laga dhiidhiyo oo qofka muslimkaa uu ka damqado oo sidii markaa meesha uuga saari lahaa xididada ugu siibi lahaa uu ka shaqeeyo dadka inay diintu u badbaado ayaa ka qaalisan inay adduunyada u badbaado haddii adduunyadoodu ay wax noqoto diintoodu ay u badqabto guul bay taagan yihin laakiin haddii adduunyada horumar ay ka gaadhaan sida iyaga ay ugu qiimaysan tahay laakiin diintoodii dhaawac weyn uu gaadho ama meeshaba ay ka baxdo khasaare ayay taagan yihiin wallahu aclam baaraka allahu fiik wa axsana allahu ilayk sheekh saahilkan waxa uu leeyahay waxaad ka warantaa waxaan bartaa fakalka ama kuliyadda loo yaqaano lowga ama qaanuunka waxaa la yidhaahdo ayaan dhigtaa arrinta noocaasiyo barashadeedu ma bannaan tahay xukunkeeduna muxuu noqonayaa
mar horena su-aasha waa layna weydiiyey iyadoo rabadaan ah horena waynu uga jawaabnay laakiin waxaa laga yaabaa in aanu jawaabtaa hore u maqal qofkayna soo weydiiyey marka la leeyahay low qaanuun xeer macnihiisu waa maxay waa sharaa'ic waa axkaam wax xalaalaynaysa wax xaaraantimeynaysa wax waajibinaysa wax diidaysa wax fasaxaysa tii ilaahayna aan ahayn oo ay sameeyeen bashar bani aadam badankoodana gaalaaba samaysay qalbigoodu iimaan ka maran yahay oo kufri iyo shirki iyo nifaaq uu buux dhaafiyey oo qulubtoodu ay indhabeeshay xukumkana innagu haddaynu muslimiin nahay waxaa iimaankeenna waajibkaynagu a ka mid a inaynu aaminno inuu ilaahay la gaar yahay oo ilahay baa qur-aanka inoogu sheegay in alxukmu ila lilah xukum yaa iskale ilahay baa iskale nebi maxamed buu ilahay ku ui an ixkum baynahum bima anzla allah walaa tattabic ahwaa'ahum wuxuu ilaahay soo dejiyey ku xukun hawadooda ha raacin hawadoodu waa maxay waa waxa iyagu ay u arkaan inuu yahay wax lagu kala bixi karo waa sida xeerarkan iyo qawaaniintan kuwa dowladuhu samaysteen kuwa ay reeruhu leeyihiin kuwa ay leeyihiin hay-adaha muasasaadka shirikaadka iskuullada qaar baa leh guryaha qaar bay ka jiraan xeerar shareecada islaamka khilaafsan maaha kuwa dowladda un marka qawaaniinta noocaasa shareecada khilaafsani waa sharci kii ilaahay aan ahayn oo dadka loo sameeyey kii ilaahayna lagaga kaxaynayo qof muslimi inuu dadka ku kala xukumaa uma banaana inuu dadka ku kala xukumaa waa kufri waana dulmi waana fisqi waman lam yaxkum anzl llahu fa ulaaika hum lkaafiruun waman lam yaxkum anzla allahu fa ulaaika hum aalimuun waman lam yaxkum bima anzla allahu fa ulaaika hum lfaasiquun falaa warabbika laa yuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum dadku iimaankii lagu waajibiyey kuwa ka soo baxay noqon maayaan ilaa arrin kastoo ay isku qabtaan shareecaday u celiyaan xeer aragti qaanuun ra'yi waxaasoo dhan ay meel iska dhigaan iimaankoodii waa maqan yihi asalkiisii baa maqan umaba joogaba ama qaybo ka mida baa maqan marka qawaaniinta maxay u baranayaan dhalinyarteenu kuliyadan la leeyahy waa kuliyatu alqaanuun weliba dowladaha islaamka badankooda waxaa la socota kuliyat ashariica walqanuun ama kuliyat alqanuun washariica anu jaamacaddaanu dhigan jirnay waa ku taallay kuliyaddaas sideed buug baana lagu dhigan jiray afar qaanuunah iyo afar shareeco ah dee wax saxa maaha laakiin ugu yaraan waabay ka barxeenba qofkii shareeca buu baranaya laakiin balka la yidhi ka waran qaanuun mutuxan baro ha dhow toolana adigaa xaq ule dadka inaad xukuntood maxkamadda u fadhiisato muxuu ku kala xukumi doonaa waa jaahil ilaahay xukumkiisa wuxuu ka garanayaa ma jirto waxaasuu yaqaanaa xeerka lambarkiisu intaa yahay qodobka intaasa waxaasunbuu hadhow yeedhinaya wixiina xukumkii ilaahay maaha weligeed lagu kala bixi maayo way isdaba wareegaysaa uun maxkamad ka tag mid kala tag mid kala tag tii u sarraysay baa xukuntay fulin baa loo qoray haddana wuxuu soo qaadanayaa warqad kale oo ah fulinta inuu hor istaago haddana tii hoosaa laga bilaabaya haddana rafcaanka haddana tii sare maba dhammaanaysaba xukumka islaamkana jelsa fadhi quraa lagu kala baxaya qof garanaya haddooda ku kala xukumo bayino ma haysa ayaa caddayn waxaanad sheeganaysa ma haysa ha keen khalaas wuu keenay isagaa loo xukumaya kii kale halkaa mar baa la leeyahy caddayn ma haysatid soo maa haa ma lagu dhaariya i dhaariya khalaas waa loo dhaarinaya mar hadduu dhaartay hala ka bax baa la leeyahy hal fadhi waxaa laga yaabaa inay shan daqiiqa ama toban daqiiqa ay qaadato waxaan dadka daaliya waxa weyaan xukumkii ilaahay baa laga tago wax kale lagu bedeshay marka waxaan leeyahy inankaa dhalinyarta su-aasha ina weydiiyey hablahaaba aada loo dhiirigeliya inay qawaaniinta imika bartaane weliba hay-adaha qaarkood maal ay ku bixinayaan hana moodina khayr iyo wanaag ay nala doonayeen meeshay og yihiin inaynu ka ba-aynay maal ku bixinayaan meeshay og yihiin inaynu ka horu ka horu maraynana waxba ku bixin mayaan ama faraguudkood bay ku bixinayaan qaanuunkaa kuma banaana inaad u barato si aad wax ugu xukunto waayo niyadaasaba dembiyaba intaan la gaadhinba inaad cid ku kala xukunto niyadaa lafteedaba dembiyaba hal mar bay culimmadu sheegeen oo qofku hadduu qaanuunka u akhrisanayo ama uu dhiganayo si uu u ogaado xumaantiisa iyo khaladkiisa taasina dee maanta ma jirto dadku waa wada camaliyo arsaaqa-doon shaqay ku wada doonayaan marka inay wax ku xukumaan bay doonaya wayaan macnaheedu markaa ma banaana in loo barto qawaaniinta iyo xeerarka shareecada islaamka khilaafsan ee ka hor imanaya si dadka loogu kala xukumo wallahu aclam waaxkam billahi towfiiq